wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta somalilan ayaa waxa ay ka warbixisay tababar waxbarasho oo mucalimiin kaga socda xarunta tababarada mucalimiinta somalilan rawda cali axmed oo wasaaradda waxbarashada somalilan u qaabilsan arrimaha macadka tababarka mucalimiinta ayaa ka warbixisay hanaanka uu soo maray nidaamka tababarka lagu sameynayo mucalimiintani laga soo kala xulay deegaanada maamulka somalilan kusoo dhaweynaynaa halkan wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ujeeddadu u yimi maanta kuliyadda waxay tahay ahamiyadda ay leedahay kuliyadda tababarka macalimiinta iyo mas-uuliyadda ka saaran ayuu u yimi siduu idiin salaamo siduu idiin barto maanta ugu horeysa waana igumana dambeynaysa wuu inoo iman doonaa insha allah qoladani agaasimo waa qoladii seniorka ahayd waa qolada qalin jebinaysa waa maxay ahayd baajkii saddexaad insha allah waa boqol iyo lix arday waxay qalin jebinayaan soddonka mey oo maca xafladooda maca qalin jebintooda gobolladay ka kala yimaadeen ee kala duwanee somalilan qoladan waa qolo diyaara qoladan waa qoladii tababarka macalimiinta gashay report aad u wanaagsan bay ka diyaariyeen maalin bay lahaayeen oo iyagu dalbadeen oo yidhahan noocaasi madaxda wasaaradda aanu la fadhiisanno wasiirka wasiira dowlaha iyo agaasimaha guud wasiirkuna maalin hore iyo wasiira dowluhu markay u yimaadeen ballan bay u qaadeen inay u yimaadaan riboortkoodii bay diyaariyeen waxay jeclaayeen inay idinla wadaagaan madaxda wasaaradda maxaa u qabsoomay maxay arkeen maxaa wanaagsanaa maxaa xumaa maxay wax ka bedeli lahaayeen aragtidoodu siday tahay waxbarashada weliba primary educationka dugsiga hoose ayay u dhigayeen koowaad ilaa iyo sideedaad waa dhallinyaro diyaara waa dhallinyaro inaga sugaysa hageyntii waa dhallinyaro inaga tegaysa gobollada haddii ilaahay idhaaho agaasimihiinni waa kan maanta booqashada idin saa booqday waa qadarin idinka uu idin qadarinayo wakhtigiisu waa mashquul haddana wuxuu yidhi ardaydaa inaan arki karo maanta maantana ugumana way u horeysa haddana uguma dambeyn doonto cabdiraxmaan xuseen xaaji xirsi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee maamulka somalilan ayaa dhankiisa bogaadiyey tababarka mucalimiinta kaga soconayo deegaanada maamulka somalilan islamarkaana kor loogu qaadayo aqoontooda
tira ardayoo boqol iyo lix ardaya oo maraya final stagekii waxbarashadooda isla markaana diyaaroo maanta inay fasax galaan inaan la kulmo sharaf weyn ayay tahay inuu kulankayga ku beegmo gabdhahaasina wejigooda qurux badan leh ee kuliyaddan dhigta oon halkan ku kulanno maanta iyo maamulkoogaba waanu ogsoonahay oo waxbarashada iskaga warramayna qiimaha ay leedahay isla markaana waxaan garan karanaa gabadha waxbaranaysaa inay runtii tahay macalimad laba ah ee ayna mid ahayn bikaas waxa weeye mar dhawa hooyo mustaqbalkeygu dambeeyu noqon doonaa hooyo aqoon leh na barbaarinteedu waxay ka fiicnaan doontaa macalimiinta kale raggaa inta badan sababtaan saa ulahay waxa weeye maan markaan kule waa laba macalin mar waa tan soo baxayso bulshadii wax barasaa marna qoyska ay ka soo jeeday gacanta ku haysaayo tarbiyaddii iyo rabaayaddii iyo nidaamka o dhan baa wanaajinaysaa